إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismi illaahi araxmaani iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh kusoo dhowaada warka duhurnimo qodobada maantaan idinkugu hayno waxaa ka mid ah meydka wiil dhallinyaro ah ayaa lagu arkay xeebta liido ee magaalada muqdisho kadib markii ay baddu soo tuftay diyaaradaha shisheeye ayaa duqaymo ka geystay deegaano ka tirsan wilaayadii islaamiga ah ee jubbooyinka waxaa sii kordhay khasaaraha maamulka yahuudda ku gaaray howlgalka duufaanu dhaqsa iyadoona dhanka kale weli ay socdaan duqaymaha yahuudda u geysanayaan muslimiinta in ka badan toban askari oo ka tirsan dowladda federaalk ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday shil gaari oo ka dhacay waddada xidhiidhisa xamar iyo balcad xukun dil ah oo lagu furiyay askari ka tirsan dowladda federaalk ayaa ka dhacay degmada kurtunwaarey ee wilaayadii islaamiga ah ee shabeellaha hoose wilaayadii islaamiga ah ee bakool ayaa soo bandhigtay askari ka soo goostay dowladda federaalka machadka khadiija ayaa gobolka hiiraan ka soo saaray dufco cusub oo ah haween daaciyaad ah waxaa khudbadihii jimcaha ee wilaayadka islaamiga ah looga hadlay howlgalka ka soconaya dhulka falastiin ee lagu ugaarsanaya yahuudda gumaystayaasha ah dowladda federaalk ayaa sheegtay in dadka iyada ka tirsan ay usoo kala baxsanayaan ku biiritaanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaa habeenkii xalay weeraro lagu qaaday fariisimada askarta dowladda federaalka kuwashe ay ku leeyihiin qaybo ka mid ah gobolada gado iyo shabeellaha hoose ee koonfurta soomaaliya من الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
warkii oo faahfaahsan meydka wiil dhalinyaro ah ayaa lagu arkay xeebta liido ee magaalada muqdisho kadib markii ay baddu soo tuftay zakariya cumar ayaa inoo haya xeebta liida ee magaalada muqdisho oo ka mid ah goobaha ku caanbaxay fisqiga ayaa waxaa lasoo warinayaa inay qaaday koox dhallinyaro ah kuwaas oo ku dabaalanayay xeebta waxaana la sheegay inuu ku dhintay mid ka mid ah dhallinyartii ku dabbaalanaysay xeebta iyadoona ugu dambeyntii ay baddu soo tuftay meydka wiilkan dhallinyarada ah waxaana meydka wiilkan arkay qaar ka mid ah dhallinyaradii ay ku wada dabaalanayeen badda kuwaas oo saxaafadda uga warbixiyey sida ay wax u dhaceen maanta indhahayna waxaa ku aragnay qof ama wiil oo geeriyooday oo badda ay soo tuftay marka dadka waxaa waaye marna daddaa laga soo badbaadinayay xaaladaha maanta iyo jimciyey lasoo dhaafay aad ay u kala duwan yihiin xeebta liida ee magaalada muqdisho ayaa marar badan waxay qaaday dhallinyaro u dabaaltegay iyadoona xeebta ay intaa u dheer tahay inay ka furan yihiin goobo fasahaadka ku caanbaxay kuwaas oo lagu dhaqanrago dhallinyarta soo kacaysa waxaana qayb ka ah dadka ka qayb qaadanaya fasahaadka iyo dhaqandoorinta lagu sameynayo dhallinyarta soomaaliyeed mas-uuliyiinta dowladda federaalk ee madaxda uu u yahay xasan sheekh diyaarado shisheeye ayaa xalay duqaymi ka geysta qaybo ka mid ah gobolka jubbada hoose wararka naga soo gaaraya dhanka iyo gobolka jubbada hoose ayaa ku waramaya in diyaarada shisheeye xalay ay duqeymo ka fuliyeen deegaano hoostaga kulbiyo ubadhaadha iyo sidoo kale santaaro halkaasi waxay ku dhufteen ilaa toban gantaal wax khasaare nafeed ah ilaa iyo haddana ma soo gaarin balse waxay argagax iyo rucbi ku abuureen dadka xoldhaqatada ah ee ku dhaqan deegaanadaas duqeyntan ayaa kusoo aadaysa iyadoo toddobaadkii lasoo dhaafay diyaaradaha kenyaatiga iyo sidoo kale mareykanka duqeymo ay ka geysteen qaybo ka mid ah gobolka jubbada dhexe ay ku beegsadeen dad rayid ah waxaa sii kordhay khasaaraha maamulka yahuudda ku gaaraya howlgalka duufaanul aqsa iyadoona dhanka kale ay weli socdaan duqaymaha ay yahuud u geysanayaan muslimiinta maxamed cali ayaa inoo haya aad baad u mahadsantahay cabdisamed maalintii sideedaad oo xiriira waxaa dhulka la haysta ee falastiin ka soconaya howlgalka duufaanta al aqsa ay kooxaha muqaawamada falastiiniyiinta ku hayaan askarta iyo dadka yuhuudda ah ee lagu deegaameeyey dhulalka muslimiinta dagaalku weli waa uu soconayaa marba marka ka dambeysa waxaa isa soo taraya khasaaraha dhimasho ee ciidamada maamulka yuhuudda ku gaaray howlgalka duufaanta al aqsa ee weli ka soconaya daanta galbeed iyo dhulalka muslimiinta ee ku hoos jira maamulka yuhuudda xogihii ugu dambeeyey ee kasoo baxaya khasaaraha dhimasho ee maamulka yuhuudda gaaray waxa ay sheegayaan in kun iyo afar boqol oo yuhuud ah oo isugu jiro askar saraakiil iyo dad yuhuud ah ay ilaa iyo hadda ku nafwaayeen howlgalka maalintii sideedaad galay ee ka soconaya dhulka la haysta ee falastiin ee ku jira gumaysiga maamulka yuhuudda waxaa sidoo kale jira naan yuhuud ah oo iyagana ku dhaawacmay howlgalka duufaanta al aqsa oo ah mid weli ka soconaya dhulka la haysta ee filistiin maamulka yuhuudda war uu soo saaray waxa uu ku sheegay in tan iyo markii uu bilowday howlgalka duufaanta al aqsa looga dilay isugu jira askar iyo saraakiil ka tirsan maamulkaas dadka la socda xaalada dhulka la haysta ee filistiin iyo howlgalka duufaanta al aqsa waxa ay sheegayaan in tirada dhimashada ee askarta iyo saraakiisha looga dilay howlgalka ay intaasi ka badan tahay maamulka yuhuuddana uu ka been sheegayo khasaaraha rasmiga ah ee gaaray ciidankiisa kaasoo uu kusoo koobay dhimasho ah wararku waxa ay intaa ku darayaan in maalin walba uu maamulka yuhuudda ee howlgalka duufaanta al aqsa uu ku waayo saraakiil muhiim u ahaa shalay oo keliya waxa ay warbaahintu soo tabinaysay in dhowr saraakiil ah uu maamulka yuhuudda ku waayay howlgalka duufaanta al aqsa ee ay wadaan kooxaha muqaawamada falastiiniyiinta islamarkaana ay ku ugaarsanayaan dadka yuhuudda ah ee lagu deegaameeyey dhulalka muslimiinta genaraal leon bar oo ahaa sargaal sare oo ka tirsanaa ciidamada maamulka yuhuudda ayaa la xaqiijiyey in maalintii shalay uu ka mid noqday saraakiisha maamulka yuhuudda ee lagu dilay howlgalka duufaanta al aqsa ee ka soconaya dhulka falastiin kaasoo ay soo qaadeen kooxaha muqaawamada falastiiniyiinta islamarkaana ay ku beegsanayaan dadka yuhuudda ah sargaalkan waxaa lagu soo waramayaa in la dilay isagoo hogaaminaya ciidamo ka tirsan kuwa yuhuudda oo dagaal kaga jira daanta galbeed sidoo kale abraham indi waa taliyo ku-xigeenkii amniga ee yuhuudda ee deegaanka kafar aza ee dhulka la haysta ee filistiin waxa uu isna ka mid noqday saraakiisha sarsare ee maamulka yuhuudda looga dilay howlgalka ay kooxaha muqaawamada falastiiniyiinta ku kiciyeen askarta iyo dadka yuhuudda ah ee xoogga loogu beeray dhulalka muslimiinta maamulka yuhuudda ayaa tobannaan saraakiil muhiim ah waxa uu ku waayey howlgalka maalintii sideedaad galay ee ka soconaya dhulka la haysta ee filistiin sidoo kale diyaaradaha maamulka yuhuudda ayaa weli waxa ay duqeymo wuxuushnimo ah ka wadaan magaalada khaza tirada dadka shuhadada ah ee uu maamulka yuhuudda ku dilay duqeymaha ayaa waxaa lagu soo waramayaa inay gaartay kun iyo sagaal boqol halka dhaawacuna uu yahay in ka badan toddoba kun oo ruux oo muslimiin ah ugu dambeyntiina waxaa isa soo taraya jamacaadka jihaadiga ah ee hoostaga urweynaha alqaacida islamarkaana bogaadinaya howlgalka duufaanta al aqsa ay kooxaha muqaawamada falastiiniyiinta kaga jiraan dhulka la haysta ee filistiin horey waxaan ula soconnay in tandiimka qaacidatuljihaad ee dhulka jasiirat alcarab uu bayaan ka soo saaray howlgalka duufaanta al aqsa isagoo bogaadiyey sidoo kale xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo ka dagaalanta bariga afrika ayaa iyadana war-saxaafadeed ku qornaa luuqadda carabiga oo ay soo saartay waxa ay ku hambaliyeysay howlgalkaas barakaysan ee madaxa looga gurayo yuhuudda ah hogaanka sare ee mujaahidiinta alqaacida ayaa bogaadiyey howlgalka sidoo kale mu-asasaadka kale ah zallaaqa iyo al andalus oo ku kala hadla afka jamaacada nusrat ulislaam walmuslimiin iyo mujaahidiinta maqrib ulislaam ayaa si isku mid ah u bogaadiyey howlgalka duufaanta al aqsa wixii warar ah ee kusoo kordha howlgalkanna dhageystayaasheennu way la socon doonaan insha allah in ka badan toban askari oo ka tirsan dowladda federaalk ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday shil gaari oo ka dhacay wadada xidhiidhisa xamar iyo balcad zakariya cumar ayaa inoo haya shilkan ayaa yimid kadib markii maalintii shalay uu rogmaday gaari cabdibilaah kaas oo ay saarnaayeen askar ka tirsan dowladda federaalka waxaana uu shilkan si gaar ah uga dhacay inta u dhexaysa degmada balcad iyo magaalada muqdisho gaariga rogmaday ayaa waxaa lahaa guddoomiyaha dowladda federaalka ugu magacaaban magaalada balcad inta la xaqiijiyey waxaa shilkan gaari ku dhintay toddoba askari oo ka tirsan dowladda federaalka halka ay ku dhaawacmeen shan kale waxaana ka mid ahaa sargaala darajadiisu ay aheed kabtana laguna magacaabi jiray cali jaalle shilalka ay galaan askarta dowladda federaalk ayaa waxaa loo sababeeyaa cabsi ay ka qabaan weeraro uga yimaada dhanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo sidoo kale iyaga oo uu ku badan yahay isticmaalka maandooriyaasha kala duwan waxaana marar badan goobaha ay ku sugan yihiin askarta dowladda federaalk iyo kuwa shisheeyaha ku daaban ka dhacay shilal kala duwan kuwaas oo sababay khasaare isugu jira dhimasho dhaawac iyo burbur hantiyadeed oo soo gaaray askarta dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada ee shisheeyaha uu dhisay xukun dil ah oo lagu fuliyay askari ka tirsan dowladda federaalka ayaa ka dhacay degmada kurtunwaarey ee wilaayadii islaamiga ah ee shabeellaha hoose mubaarak cumar mubaarak ayaa faahfaahinaya gelinkii dambe ee shalay fagaare ku yaala degmada kurtunwaarey ee wilaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose waxaa ka dhacay xukun xadowridda ah oo lagu fuliyey askari ka tirsanaa dowladda federaalka waxaa xukunka lagu fuliyey aadan isxaaq cusmaan oo muddo saddex sanno ah u shaqaynayay dowladda federaalka kaas oo ay gacanta ku soo dhigeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab mid ka mid ah qudaadda xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa faahfaahin ka bixinaya eedda lagu soo oogay askariga iyo qiraalkiisa ujeedo cadeen xukun maxkamadeed waxaa maxkamadda shareecada islaamka horteeda la keenay eedeysanaha lagu magacaabo aadan isxaaq cusmaan daadiisuna ay tahay soddon jir degan caliyowbaarow oo ka tirsan tuurtuurow eedeysanahan waxaa lagu soo eedeeyey inuu saddex sano ka mid ahaa musabiinta walloweyn kadib meesha waan soo weysay ayuu baarwaayu u imaaday isagoo meesha kala duumanaayo ayaa la soo qabtay intaas kadib maxkamadda waxa ay jawaab ka galatay eedeysana aadan isxaaq wuxuuna ku jawaabay haa waa jirtaa maalintiina waxaan qaadan jiray laba boqol jilin soomaali afar sano ayaan ka shaqaynayay sacuudi kadib waa lagu soo tarsiilay waxaan imaaday afgoy warsan anigoo afgoy jooga ayaa adeerkayga soo watay waxaanay keenay cadowgaarow anigoo meesha jooga ayaa lagu soo qabtay mana ka toobadkeenin halka aan ku dhacay intaasi kadib waxa uu qaadiga soo gudbiyey xukunka maxkamadda kaas oo ahaa dil toogasho ah iyo maraajiicda loo cuskaday iyadoona isla goobta lagu fuliyey intaas kadib maxkamadda ma soo edegeysay cidda lagu soo edeegay eedaysana annaga oo korka ka codnay oo dowladkiisna ay tahay mid qiraal ah ayna u bandhigtay shareecada islaamka ayaa maxkamaddu waxa ay ku xukuntay sidatan xukunka maxkamadda namber kow inuu yahay falka uu ku dhacay fal muddo ah namber low inuusan abuurdaar lahayn oo nasqaankiisa taan ahayd namber saga in xukunkiisa uu yahay dilaa xadgudubdo ah xukunkaas muraajada loo iskaday qowluhu tacaala ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون سورة البقرة حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من بدل دينه فاقتلوه وحديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم مسلم يشهد أن لا إله إلا الله أني رسول الله إلا بإحدى ثلاثة النصر بالنصر والسيد الزاني والتارك لدينه والمفارق للجماعة أخرجه البخاري وجوب القتل إن أصر على ردته ولم يكن وقوله صلى الله عليه وسلم والمفارق لدينه التارك للجماعة وبالله التوفيق الآن بدأ التنفيذ الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa sidaan oo kale marar badan xukunno xadurriddo ah ugu fulisay askar ka tirsan dowladda federaalka kuwaas oo iyagoo dhuumaalaysanaya ay gacanta ku soo dhigaan ciidamada mujaahidiinta al-shabaab wilaayadii islaamiga ah ee bakool ayaa soo bandhigtay askari kasoo goostay dowladda federaalka cabdiraxmaan beder ayaa inoo haya nuur qaad yuusuf waa askari isku soo dhiibay wilaayada islaamiga ee bakool waxa uu ka mid ahaa askartii lagu soo tababaray dalka masar askarigan ayaa sheegay in askartii uu kasoo tagay mar labaad lagu xareeyey xarumo tababar oo ay gacanta ku hayso dowladda turkiga nuur qaad yuusuf ayaa sidoo kale sheegay in waxyaabaha uga soo tagay ciidanka dowladda federaalka ay ugu weyn tahay in loo diiday tukashada salaada sidoo kale waxa uu sheegay in askartii saaxiibadiisa ahaayeen kuwaas oo ay soo wada qaateen tababarka dalka masar laga qaybgeliyey dagaalkii uu xasan sheekh maxamuud ku qaaday gobolka galgaduud kaasoo kusoo fashilmay deenta markaa nagala qaaday beledweyna nagala raray muqdishoana la geeyey muqdishoa diyaara nagala saaray wadanka masar aan tagnay aan tababar ku soo qaadanay saddex bilood baa meesha joognay oo kasoo laabanay magaalada muqdisho nala keenay halkii baa nagula qalabeyey madii wax xanuunka badneed weliba iga soo saartay waxay ka mid ahayd anuu salaad subax soo toosa weyse qaatay baa la yeeriy raac gaarigan salaad baa weyse qaatay waan tukanaya iisug oo laiga tegey ninka sarkaalka markuu soo laabtay bas waxuu igeeyey meesha xafiiska u igeeyey ninka u sarreeyey baa la igeeyey haye maxaa kaa reebay gaarigaa la yidhi marka waxaa yidhi salaad baan weyse qaatay oo salaad baan tukan rabay dee salaad baan tukanaya ii suga markaan dhahin waa laiga tegey marka waxaa layidhi salaada iyo awaamirta lagu sinay awaamirtaa hormarinaysaa kadib aad danta gaarka alleeda gudanaysaa ciidan ka baxay muqdisho waa jiraa oo aaday waagii dhanka budbud dagaalka ka dhacay loo diri waa jiraan isku markiina raadkooda kusoo laabteen degaamahana soo gelin ciidankaas meesha ay u socdaan masahmiga ay lahayn bay gaari waayeen waana laga awood batay marka magaalkaba isama soo xaroonba ayagoo kala cararay soo xarooden waxaa muddooyinkii lasoo dhaafay aada u soo badanayay askarta kasoo firxanaysa fagaaraha gobolka galgaduud kuwaasoo isku soo dhiibayo xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaana ugu badan kuwii kasoo badbaaday dagaalkii taariikhda galay ee coos weyne kaasoo ay saameyntiisu ilaa iyo maanta la daladhacaysa dowladda federaalka machadka khadiija ayaa gobolka hiiraan ka soo saaray dufco cusub oo haween daaciyaad ah maxamed muudey ayaa inoo haya xaflad si heer sare ah loo soo agaasimay oo laguna soo xiray macadka khadiija farciisa deegaanka show ee wilaayada hiiraan ayaa shahaadooyin la guddoonsiiyey gabdho daciyaad ah oo waxbarashadooda dhammaysatay munaasabadda oo lagu casuumay mas-uuliyiinta wilaayada salaadiin culummo iyo martisharaf kale ayaa waxaa laga jeediyey kelimado qurux badan qaar ka mid ah gabdhaha daciyaadka ah ayaa dhankooda sameeyey bandhig cilmiyeed أقدم إليكم تفسير بعض آيات من كتاب الله وكيف السديبة تكفرون أدوغالو بيسان والحال أنتم إذنك تتلى لآخرنا عليكم كركين آيات الله إلى آيات كيسة وفيكم دحذين أويا رسوله رسول كيسة وهنيئا لمن تخندق في الأرض وتربس للعدو في ثغور الجهاد وصفوف الجلاد ونادى بأعلى صوته إلي أيها العباد فبصفاء منهجكم قهرتم وبسخاء أنفسكم غلبتم وبيقين مولاكم سبقتم فالعدو بإذن الله مهزوم وجمعه منهوك وكل ما معه مسلوب ودعمه مغنوم ففر من اللقاء وجبن من الثبات أمام ثلة الشجعان ووقعوا في براثن الأسد الجياع فلم يتمكنوا من دخول حمى الشريعة الحمراء فانحازوا إلى الوراء مخلفين في الميادين جثثا وأشلاء فقضع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين munaasabadda waxaa sidoo kale ka hadlay ugaaska beesha galjecel ugaas xuseen ugaas cabdulaahi awalan waxaan u dardaarmaya insha allahu tacaala bitaqwallah caza wajal ilaahay tabaaraka watacaala ka cabsado waxa maanta aad dusha aad suurateen oo aad qaadateen waa ammaano ilaahay cilmigiisii ayaad qaadateen maanta ilaahay tabaaraka watacaala ayaad barateen xuquuqdan idinkule ayaad barateen maanta mas-uuliyad aan awal idiin saaran maanta idiin saaran allah tabaaraka wataala inaad ugu baqdaan mas-uuliyadda idiin saaran ayaan idin dardaarma insha allahu tacaala midda kaleo idin dardaarma waxay tahay maanta waxa aad qaadeen ammaana balliquu canii walow aaya nabi sal slam dhahay waxa aad qaadeen ee dusha aad saarateen ee ammaanada maaragtay maanta mashhadka aan ka nahay ee ilaahay tabaaraka watacaala diintiisii in maaragtay dadka muslimiinta ahaa ee hoggaanka camalka ahaa kaalintooda tabartooda ay mareen wixii hadda ka dambeyn xaggiina ay u soo wareegto insha allahu tacaala ammaanadaas ayaa idiin fuush waxaan leenahay marka ammaanada kuwii guta allah idinka dhigo gunaanadkii munaasabadda waxaa soo xiray waaliga wilaayada islaamiga ah ee hiiraan sheekh guuleed abunabhaan waxaan ku khatimayaa gabdhaha walaalaha oo wax bartay waxaan rabnaa wilaayada islaamiga ee hiiraan dafcada hadda meeshaan ku qalin jebinaysa waa dafcadii shanaad macad khadiijat binti khuwaylid liicdaadi daaciyaad fadrada ama dafcada aan galabta u fadhino xafladeeda waa dafcadii shanaad laba dafcoo kaloo hadda dhammaysay baa jirta oo maalmaha hadda soo socota ay dhici doonta xafladooda allah hadduu idmo subxaana wa tacaala xafalaad ka dhacayna waa xafladda saddexaad ujeedkii qasadka muxuu yahay gabdhaha wax u baranayeen ayagu inay ku noolaadaan ayna gudbiyaan oo ay gaarsiiyaan walaalahood waxaan rabnaa markas ay gabdha dhiganayaan oo hiiraan ku yeella oo mas-uuliyaddaas gabdhaheenna ilaahay idinkii waana nagu filnaan doonaan macadka khadiija ayaa faracyo badan ku leh wilaayada islaamiga ah waxaana uu soo saaraa gabdho dacyaad ah oo diinta islaamka dadka bara waxaa khudbadihii jimcaha ee wilaayaadka islaamiga ah looga hadlay howlgalka ka soconaya dhulka falastiin ee lagu ugaarsanaya yahuudda gumaystayaasha ah muxsin xasan ayaa faahfaahinaya waxaa maalinkii shalay oo jimco ahayd khudbadaha masaajidda ee guud ahaan wilaayaadka islaamiga ah looga hadlay howlgalka loogu magacdaray duufaanta al aqsa ee ka soconaya dhulka muslimiinta falastiin kana dhanka ah yahuudda xoogga ku haysata dhulka barakaysan khudbadahan ayaa looga hadlay taariikhda yahuudda iyo gumaysiga ay ku hayaan shacabka muslimka ah ee reer falastiin sidoo kale waxaa lagu bidhaamiyey tabardarrida yahuudda sahyuuniyadda ah taasoo culimmadu sheegeen in laga adkaan lahaa xilli hore haddayse jiri lahayn xukaamta dabadhilifyada ah ee ka amar qaata maraykanka oo ah xaliifka yahuudda in muslimiintu ay yihiin hal jasad oo qur ah shacabka muslimka ah ee soomaaliyeedna ay garab taagan yihiin walaalahooda reer falastiin ee muddada dheer gumaysiga ku hoos jira ayaa sidoo kale lagu soo hadalqaaday khudbadaha iyo tacliiqooda sheekh faarax cali xuseen oo ka mid ah culimmada diinta islaamka ayaa xilli uu ka hadlayey mid ka mid ah masaajidda gobolka shabeellada hoose sheegay in yahuuddu ilaahay ka argoostay iyo inay yihiin kuwa dadka ugu nolosha jecel markay diinta islaamka dhaleeceeyeen oy dhaheen diintan diinka liidata ma arkin oo ka shumi badan ayaa waxaa loogu jawaabay waan idiin sheegaa bisharin min dalika mahuubatan cinda waa adin kale man lacanahu allahu waqadiba calayhi cid alla lacnaday u carooday daanyeero iyo doofaara ka dhigay adinka unbaa ka jiraali waana kuwa ugu shar badan inta alla abuuray ugu lunsan ugu fasaadsan in la laayo marka ilaahay baa ku qoray dushooda waid taadana rabuka layabcahana calayhim ilaa ywmi alqiyaamati man yasuumuhum suuءa alcadaab ina rabaka lasariicu alciqaabi wainahu lagafuuru raxiim diintu way inoo sheegtay in la cadaabayo nabigu wuxuu noo sheegay aakhiru zamaanka in dhagxaanta iyo geeduhu ay sheegi doonaan inay gadaashada ku gambanayaan marka ayagoo derbiya ku dhuumanaysa oo lama arkin askari israa'iil iyo yahuudiya oo qori wata siris leh ee dhuumanaya ma aragteen waa fulayaal wey dadka ugu fulaysan waa ayaga inta ilaahay abuuray dadka ugu naf jecelna waa ayaga walatajidannahum axrasa annaasi calaa xayaatin sheekh faarax oo tacliiqinayay khudbadda jimcaha ayaa sidoo kale sheegay in yahuudda ay waxba u tari waayeen dacmiga iyo taakulada reer galbeedka iyo yurub muqaawamada falastiiniyiintana la imaadeen qorshooyin cusub oo yahuudda u babacdhigi waayeen maalin keliya in lagu tuuro tal abiib lagu dhuftay saddex kun oo gentaal ma wax caadiyaba xagee lagu arkaya saddex kun oo gentaal in fii aanin waaxid lagu gano qubal xadiidiyada ayagoo ay sameeyeen maraykanku siiyeen waa qaba weydaba maana umeshaba lanna wax tiixan saa isu daba jooga ma qaban karto hal bay qabanaysaa labaatan baa gudbayso labay qabatay saddexaa gudbayso shanaa gudbayso marka way ku dhamaadeen marka alqubal xadiidiyada ay sameeyeen waa baahalo qabanaya gantaalaha ayaa la siiyey oo maraykanka ayaa siiyey iyo iyo yurub baa siisay marka mujaahidiintu waxay u dhigeen khudo kale oo ay uga adkaadeen baa jirta boqol baa hal mar lagu ridayaa marka waxaa laga yaaba inuu konton qabta laga yaaba kontonna way gudbaysaa marka marka wax walbo ayagu ay sameeyeen oo khudo ah waa lala fahmay nimankaas maanta marka halaagoodii baa socda sheekha ayaa hadalkiisa ku soo gunaanaday duco ku socota shacabka muslimka ah ee reer falastiin dhanka kalena habaaray yahuudda sahyuuniyadda ah allahuma aciz alislaam walmuslimiin waadil ashirka walmushrikiin ودمر أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين اللهم عليك بأمريكا وحلفائها اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك اللهم عليك باليهود والنصارى وأذنابهم المرتدين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصر الإسلام والمسلمين اللهم أيد المجاهدين في سبيلك اللهم أيدهم بتأييدك اللهم انصرهم على القوم الكافرين ilaahay ha u kaalmeeyaan leena mujaahidiinta markasta joogaan allana ha guuleeyo annaguna aan laabteenna kala jirno oon yaan laga bakilin ducada bulshooyinka muslimka ah ee ku kala dhaqan daafaha caalamka ayaa si diiran u soo dhoweeyey guusha ay gaarayaan shacabka muslimka ah ee reer falastiin waxaana bulshooyinka hormuud u ah dadka muslimiinta ah ee ku dhaqan wilaayaadka islaamiga oo sameeyey isku soo baxyo ay ku garab istaagayeen shacabka muslimka ah ee reer falastiin kuna gubayeen calanka dulmi falayaasha yahuudda waxaana ka mid ah meelaha ay ka dhaceen isku soo baxyadan deegaanka kuunyo barrow dowladda federaalka ee sheegtay in dadka iyada ka tirsan ay usoo kala baxsanayaan ku biiritaanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab cabdulaahi yaasiin jaamac ayaa faahfaahinaya dowladda federaalka oo ka shidaal qaadanaysa shisheeyaa asalkiiba iyada hasaasay ee mashruuca la dagaalanka argixisada loo bixiyu jooga soomaaliya waxay muddo dheer isku dayeysa inay kala fogeyso shacabka soomaaliyeed iyo xarakada shabaabul mujaahidiin iyadoo warbaahinta adeegsanaysa waxaana sheegi jirtay inay cid ay ka darinto in ay ku biirayso amaba maxkamadeeda u xukun tagta ay ciqaabi doonto hadda waxay sheegaysaa in dad badan oo iyada ka tirsan ay maamulkeeda ka baxayaan oo ay door bidayaan dhanka xarakada shabaabul mujaahidiin wasiirka arrimaha gudaha dowladda federaalka axmed macalin fiqi oo ka hadlayay xaflad xalay ka dhacday magaalada muqdisho ayaa sheegay in dad isugu jira militari nabad sugid sirdoon intaba oo iyaga ka mid ahaa iminka ay ku biireen safka xarakada shabaabulmujaahidiin waa dhibkaas dhibaatadaas ciidanka nabad sugidda kuwa ku jiray oo saraakiilaha fakaday booliiska kuwa ku jira fakaday milatariga kuwa saraakiila inta lasoo qabtaa la toogtay qaarna ay galeen waa maqlayseen guddoomiyihii baarlamaanka darawalkiisii dee dal waxaan ku dhex jirnayba laysdhex galayba madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheekh maxamuud waxa uu ku celceliyaa in xarakada shabaabulmujaahidiin ay ka dhigan tahay kalluun biyuhu ay ka gureen waa sida hadalka ugu dhige laakiin si warka wasiirkiisa arrimaha gudaha ahna saaxiibkii axmed macalin fiqi ayaa ka dhigan in xarakada shabaabulmujaahidiin ay sii bulaalayso maxaa yeelay waa kan sheegaya in dadkii dowladda ka tirsanaa ay maamulkooda saluugeen oo dhinaca colaadu ka dhexaysa ee xarakada shabaab almujaahidiin ay u weecdeen warkan duhurnimo wuxuu idinkaga imaanayaa idaacadda islaamiga alfurqaan waxaa habeenkii xalay weerar kala duwan lagu qaaday fariisimo ay askarta dowladda federaalkii kuwa shisheeyaha ku leeyihiin qaybo ka mid ah gobolada gado iyo sidoo kale shabeellaha hoose ee koonfurta soomaaliya gobolka gado ciidamada mujaahidiinta ayaa habeenkii xalay waxay dagaal ku qaadeen xero lagu magacaabo baraxo oo ku taala gudaha magaalada baardheere waxaa ku sugnaa ciidamo ka tirsan askarta dowladda federaalka sidoo kale gado ciidamada mujaahidiinta waxay xalay weerar ku qaadeen xero askarta dowladda federaalka sidoo kale ay ku leeyihiin degmada luuq dhanka iyo shabeellaha hoosena ciidamada mujaahidiinta ayaa habeenkii xalay waxay dagaal ku qaadeen xero ciidamada yugandheeska ay ku leeyihiin deegaanka namber lixdan sidoo kale isla shabeellaha hoose waxay ciidamada mujaahidiinta xalay weerareen saldhig ciidamada dowladda federaalka ay ku leeyihiin magaalada janaale ee gobolkaas warkii duhurnimaad kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan waa inaga intaa